munaasabadan oo haytay tolaka doorada ee gudoomiyaha cusub ee ururka daryeel naafo ee laga gobday iskuulka sara sheekh cali daahir ee magaalada booramaayowe baa ku qayb galay waxgaradka magaalada maamulka degmada dadka baayo gaarka qaba ee ka nool magaalada boorama iyo waxaana kumid ee bulshada magaalada anku horeyn waxaana kumid ee mas-uuliyiintii shardubnaayo ee ku qayb galay munaasabada iyo weyba siyada iyoon ku hadlayna muhiimada yeelata in la helaa urur landhanyi oo markaasi tii lansuubyo dadka baayo gaarka gaba ee degan deegaanada maadaama qaybihii bulshada tii mxuu ahaye baahida gaarka lahaa waxaa laga rabaa inaad midowdaan midnimadaasina ay keento in dhammaan aad u taagnaataan xuquuqihiina gaarka aniga cabdi ahaan gaara shaksiyadayda wixii baahi aad qabtaan ee nila qaban karo waa nila qabanaya hadday tahay in boosashan aad ku kulantaan ay noqoto sida maantaba aad u kulanteen hadday tahay haddii kale oo meel kale laydiin raaco ama laydinla garab joogsa haddii tahay laftigeega inaan garab joogsanno idigna aad isku xidhnaataan ooyna idinka niya jabin ood guddoomiye iyo guddi aad yeelataan afkaartiin iyo fikraadkiinana idiin gudbisa ilaahay baa mahadle ilaahay baa isuga keenay ilaahay baa iskeen baday dad waxnay naafaa ku dhagala kuindhala ku lugala ilaahay wuxuu nooga baahan yahay inaynu u mahadnaqno alxamdulilah rabbil caalamiin ilaahay ilaahay baa saan ogalay dee ilaahay baa mahadda iskale baana kuma qabno alxamdulilah rabbil caalamiin macsuum baan iska nahay marka waxa qabsi yaan baan nahay kabacdi waxaan samaysanaynaa dee dadan ku nin walba waxaa buu leeyahay qof walba wuxuu leeyahay maxaan ku dhahaa isku xidhan dadku way isku xidhan yihiin marka inaguna waxaan doonaynaa inaan isku xidhnaanno wax wada qabsanno aan isku mabda noqonno isku tala noqonno dhanka kale gudoomiyaha cusub ee ururka daryeel naafo iyo waxaana kumid ee guddiga ururka iyo weyba ku hadleen sida markaasi aan ka adeegi doonaan dadka dooradeen iyo inuu marwalba markaasi tii ka dadaala doonaan sidii markaas an hela lahaayeen adeegyada sharduban iyoon ku baahayeen bulshada intii kale dadaalkaa maanta iyo joodigaa maanta iyo fadhigaa maanta kii soo abaabulay baan ahay sababta igu kaliftayna waxay ahayd inay dadka baahayaha gaarka qaba ee gobolkan iyo awdal ay noqdaan mid iyagu isku tashaday la gorgortami kara maxadana mas-uulkooda la gorgortami kara mid kasta oo maxadana xaqiiq iyo xuqiisa ay kaga maqan tahay la gorgortami kara waayo anu shaksi baan ahay lama gorgortami tar karayo waa qof shaksiya ama mas-uul laakiin innagoo isku duuban oo gacmaha is haysana awood baynu leenahay gidaar kastana waanu jiidhaynaa waxaa kaloo inii sheegayaa sagaaliyo labaatanka bisha shanaadna waxaan rajaynayaa xafiis ballaadhan oon inagu leenahay inaynu xadhigga ka jirnaa duleena gaarsiiyo ajendaha iyo qorshaha la iskugu yimiday waxay daaran tahay sidii bulshadani u noqon lahayd bulsho isku diiran isku duba isku dula soo sax maaha halkan laakiinse maanta waxaa lagu dooran doonaa guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka innigaa maanta garanaya ciddayni hagaysa iyo cidda gundhigayni ah waxaa la doonayaa inaad ahdaaftiinna badashaan inaad hadafyadiinna badashaan hadafkiinnu noqdo waa rasuulku sal allahu alay wasalam wuxuu inoo sheegay qofka ummadda anfaca ayaa ugu faa'iido badan anfacahum linnaas
qodobka kale ee meesha yaallaa waxa weeye iyagana mar kasta oo aanay mataqaanaa arrimaha la bilaabayo waxa qurux badan muxuu ahaanay shaksiga ay ku dhalatay ama muxuu ahaanay jacaylil hore u waday inuu areetilooyin fara badan muxuu ahaanay sameeyo aanuu ku degdegin runtii dadka qaba baahyo gaarka ee ka nool magaalada buurama iyo deegaanada hoos kuyow iyo weliba wadana dadaalayo ka hela lahaayeen hoggaan aan adeegow